bismi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa suuratu saba makiyatu suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu saba waa suuradda soddon iyo afraad xagga tirada suwarka kor laga soo tiriyo aayaadkeeduna waa afartan iyo shan aayadood aayaadkeedu waa imisa wa aayaatuhaa waxa weeyaan konton iyo waxa weeyaan shan aayadood arbacun wa khamsuuna aaya kan baa wuxuu qoray tirsigaa la isdaba marshay wuxuu qoray afartan iyo shan aayadood marka waa sidaa kale weeyaan tirsigii baa isbedelay keliya wax kale kuma jiraan suuraddan waa haddii mar suwarkii makigaa tahay in badan baa soo qaadatay waa garanaysaa meesha ay taabanayso caqiidat lislaamiya usuulu diinka waxdaaniyada iyo nubuwada iyo bacsiga iyo nushuurkay ka hadlaysa qisastii rususha qayb ka mida waa laga hadlayaayo nebi daawuud iyo wiilkiisii nebi sulaymaan iyo waxyaalihii ilaahay u sahlay oo ay dabayshu ka mid ahayd nebi sulaymaan loo sahlay shimbirihii loo sakhiray iyo buurihii nebi daawuud arrimahaas waa laga hadlaya waxaa kaloo suuraddu ka hadlaysaa gaaladu shubahaad ay keeneen qaybo ka mida oo ay la yimaadeen waxaa suuradda lagu soo gebagabayn doonaa kuwa gaalada ah yeerid loogu yeeraya iimaanka ay rumeeyaan allah waaxidka ah ee qahaarka ah saba waxaa loogu magacaabay qisadaas baa suuradda lagu sheegay waxaana weeyaan meeshaa yeman la yidhaahdo muluugtooda iyo boqoradooda dad barwaaqo badan haystay ahaayeen nolol fiican haysta farax badan haysta nicmo badan loo dhiibay guryahooduna beero waaweyn iyo meelo cajaa'ib ah baa ay haysteen oo ku yaallay markay ilaahay nicmadiisa ka gaaloobeenna wixii oo dhan waa la halaagay sayl alcarim baa lagu sii dayn doonaa marka cibratan liman yactabir baa laga dhigay cibraa looga dhigay dadka cibro qaadanaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi aladii lahu maa fi اsamaawaati wmaa fi lard walahu alxamdu fi اlaakhira wa huwa alxakiimu alkhabiir waa suwarka lagu bilaabay xamdiga ilaahay wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday ilahay isagaa isku mahadinay isagaayna la hadlay alxamdu mahad xamdiga kaamilka ee dhammaystatiran lilaahi buu u ahaaday alladii allahaasoo lahu isagoo u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lard ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan waxay ka dhigan tahay koonkao dhan waxa yaal baa ilaahay leeyahy maca samaawaadka iyo ardooyinka iyo waxa dhex yaal khalqan wa milkan wa tasarufan abuur ahaan ilaahay isagaa abuuray cid ku haysataa ma jiro milki ahaan isagaa iska leh maamul ahaanna isagaa maamulaya aljamiicu milkuhu wa cabiduhu dhammaan waa isaga milkigiisa waana addoommadiisa isagaana maamulaya taxta qahrihi wa tasarufihi allaha weeyaan walahu ilaahay waxaa u ahaaday alxamdu xamdi baa u ahaaday fi laakhira horta marka hore ilaahay xamdi buu leeyahay fi dunyaa walahu alxamdu fi laakhira aakhirana ilaahay xamdi baa u ahaaday wa huwa ilaahayna alxakiimu weeye shay kasta meesha u laaqa allaha dhiga wey alkhabiiru ilaahay shay kasta kii hoos ula socdo og ilaahay weeyaan khalqigiisa og yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay cilmigiisi baaba laguu tilmaamay maabuu ogyahay yeliju gelaya fil ardi ardada dhexdeeda wax allaale waxa dhulka gelaya ilaahay waa ogyahay oo maxaa dhulka gala roobka da-a dhulkau gelaya kunuusta iyo kaydadka dhulka ku jira ilaa hadda hadba waa wax lala soo baxayo wax la ogaanayo iyo waxaan la ogaanaynba kanziyadaasi dhulkay ku jiraan wax allaale wixii dhinta oo dhulka la geliyo waa waxyana dhulka galay amwaadda waxaan la aasayoo dhan yaclamu maa yeliju fil ard dhulka waxa gelaya ilaahay waagi hadde waa koonkaasoo dhan isku mar wax allaale waxa dhulka gelaya hadday dhabcaroob yihiin hadday wax dhintay yihiin hadday kunuusiya kaydad yihiin ilaahay waa ogi wamaana ilaahay waa ogyahay yakhruju ka soo baxaya minhaa ardada wax allaale wax dhulku soo saarayo zarci iyo dalag geedo iyo nabaad biyahan lala soo baxayo ee ceelashaan la helayo wax allaale waxa dhulka ka soo baxaya ilaahay mid og weeye wamaana ilaahay waa ogi yanzilu ka soo degaya min asamaa'i xagga kore ee cirka cirka maxaa ka imaanaya roobkii baa ka yimaada malaa'igtaa ka soo degta raxmaddaa ka soo degta wamaana ilaahay waa ogyahay yacruju koraya fiihaa samada xaggeeda waxyaalaha u kora oo aada ilaahay waa ogyahay bal cilmiga arag waxa weeyaan acmaasha saalixaadkaa ee wanaagsan acmaashaas ilaahay xaggiisa u korayaan kor bay aadayaan ilayhi yascadu alkalimu اayib waalcamalu الsaalixu yarfacuh waxaa kaloo kor aadaya oo xag rabbi iyana u koraya ducooyinka alla tuugidda alla bariga ilaahay qofku yaa uu baryanayo iyana waa u koraya wamaa yanzilu min aلsamaa wamaa yacruju fiiha marka waxaaba la yidhi dee koonkuyo dhanba waaba intaanba waxba ma soo harin maa yeliju fi lardi wamaa yakhruju minha wixii gala iyo wixii ka soo baxa wamaa yanzilu min asamaa iyo wamaa yacruju wixii samada ka yimaada iyo wixii u kora intaas arrintoo dhanba weeyaan wa huwa ilaahayna alraxiimu ilaahay mid naxariis badan weey alkafuuru ilaahay mid dhaafid badan weeyaan alkafuur can dunuubi taa'ibiin kuwa toobad celiya ee toobad keena dunuubtooda ilaahay midka tirtira weey ciqaabka ilaahay uma soo dedejiyo subxaanahu wa tacaala marka tilmaamahaas baa ilaahay leeyay haddii aayaadka waxa dibaaq la yidhaahdo oo alfaadda laisku ekeysiiyo yeliju yakhruju ya yanzilu yacruju iyo kuwa la midka ah waxaasoo dhan baa ka buuxa ilaahay tilmaamahaasuu leeyahy wa huwa alkafuur raxiim wa huwa araxiimu alkafuur waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa taatiinaa hanaga noo imaan mayso assaacatu saacaddu noo imaan mayso kuwii gaaloobay waxay dhaheen wax qiyaamaha jidha ma jiro wax bacsi oo isi soo saara ma jiraan wax isi soo xashrin la yidhaahda ma jiraan waxay inkirsan yihiin oo diidan yihiin arrinkaas iyo qiyaamada balfiis qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam balaa inaysan imaan iska dhaaf waa imaanaysaa wey wa rabbii baan ku dhaartay waa dhaar uqsim billaah wey ilaah baan ku dhaartay lataatiyannakum idin timaadeen oo idin timaadeen oo idin timaadeen saacadda qiyaamada waka saacaddu waa idin imaanaysa waa mid dhacaysa la maxaalata shakilaan balaa warabbi lata'tiyannak warabbi ibnu kaiir wuxuu yidhi waxay ka mid tahay aayaddaani saddexda aayadood oo ilaahay rasuulkiisa amray inuu rasuulku rabbigiis weyn ku dhaarto mid waa midaan warabbii baan ku dhaartay qul waxaa dhahdaa la yidhi balaa dheh warabbii dheh baan ku dhaartay midda labaadna fii suurati yuunus qul balaa warabbii lata'tiyannakum iyana waa isla qiyaamadii waa meeshii labaad suuratu yuunus weeyaan aayadda saddexaad fii suurati taqaabul qul balaa warabbii latubcahunna saddexdaba dhaartaasaa la amray inuu rabbiga ku dhaarto waa bacdigii iyo isa soo saarkii allahaas warabbii baan ku dhaartay caalimi lkaybi baan ku dhaartay haddaa ka bedeshid allaha waxa maqan ku cilmiga leh ama balaa warabbii baan ku dhaartay rabbigii caalimilkaybi sifana waa la ogolay caalimi lkaybi waxa maqan allihii ku cilmiga lah laa yacdubu ilaahay ka ciili maayo ka qarsoomi mayo wey canhu ilaahay mihqaalu daratin daro wax mihqaalkeeda wax lamidkeed ah ilaahay ka ciili maya fi samaawaati samaawaadka dhexdeeda dare wax la mid ilaahay kaga ciili mayso kaga qarsoomi mayso walaa fil ardi iyo ardada dhexdeeda midnaba wax ilaahay ka qarsoomaya ma jiraan dara asqaru namli qur-aanyada yaryar gudguduudan nooca ugu yaryar waa lagu sheegay waxaa kaloo dare la yidhaahdaa waxyaalaha markii darishadaha iyo meelaha inta la furo shucaacu hayo yaryaro iska daba wareega oo haddaad damcdo inaad qabato aadan qaban karin yaryarka ah iyana waa la yidhaahdaa intaa in la eg wax la eg cir iyo dhul midna ilaahay kaga qarsoomi maysa wey walaa asqaru min daalika waxaa wax ka sii yarna ilaahay ka qarsoomi mayaan oo ka ciilimayaan iyo walaa akbaru wax ka weyna badan dare wax ka yar iyo wax ka weyna badan midnaba mid ka ciilaya ilaahay ma jiraan cilmigaas iyo awooddaas baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waa daraduna waa waxaa aada u yar weeyaan aada u yar laa yaczubu canhu mihqaalu dara fi samaawaati walaa fi lardi walaa asqaru min daalika iyo walaa akbar midnaba waxaas ma jiraan ilaa hadday jiraanba fii kitaabin kitaab dhexdiis bay ahaadeen kitaabkaasoo mubiinin cad waxa weeyaan waa laxulmaxfuudka ilaahay waa ogya laa yaczubu canhu mihqaalu dara fi samaawaati walaa fi lardi walaa asqaru min daalika iyo walaa akbaru dare wax ka yar iyo wax ka weyn ma jiraan ilaa fi kitaabin buu ahaa kitaabkaasoo mubiin waxaa weeyaan macnaha aayaddu koonkan ilaahay wax kaga dhex qarsoon ma jiraan sidaa hadday tahay binu aadamkan iyo basharkan waaweyn iyo axwaashooda see ilaahay uga qarsoomi ka dha kama qarsoomi ka dhowey iyagu waxay leeyihiin laysu soo saari mayo lafaha yagii waa dhammaadeen xaggeenala ka helaya yaa yaa waxaan isku soo ururin kara war wax yaroo dare la eg ciriya dhul midna ilaahay kagama qarsoomi karo lafahan baaba-ay ee ciiddu cuntay ee googo-ay ee eberka noqday baa la soo celinaya ilaahay waa ku cilmi leeyahay meeshay aaday iyo dhankay u kala googo-day markaasaa la soo celinaya wax kasta jus kasta iyo go- kasta meeshuu aaday ilaahay waa ogid wax ilaahay ka ciilayaba dee ma jiraan abaalmarin baa marka dambays markii la soo celiya maxaa loo soo celinaya liyejziya aladiina ilaahay kuwa inuu abaalmariyo aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaal wanwanaagsan ama waxaa dhahdaa ahbata daalika ilaahay arrinkaa waa sugay fi lkitaabi lmubiin kitaabkii mubiinkaha baa lagu dhex sugay maxaa loogu dhex sugay liyejziya aladiina kuwa inuu jazeeyo aamanuu rumeeyo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan ulaa'ika kuwaasna lahum yaga waxaa u ahaaday maqfiratun dhaafid iyo wa risqun risqi risqigaasoo kariim wanaagsan waa jannadi weeyaan taas bay leeyihi horta sideedababa abaalmarintaas haddii adduunyada keliya qofna acmaal saalixaada iska sameeyo qofna acmaal xun iyo balaayo sameeyo oo aan abaalmarin dambe aysan jirin waxbaa cayaarba iska noqon lahay dee kanna xumaanta uu sameeyey haddaan laga jaraynin kanna wixii uu daaco iyo khayr sameeyoo naftiisa dhibay abaalmarinteeda uusan helaynin arrintiiba waxay noqon lahayd cadaaladar marka taasi ma jidho abaalmarin baa jidho wey aakhiraa jidho wey kii wanaagsanaabaa wuxuu soo sameeyey lagu abaalmarinayaa kii gaalkaana waa la tusayaa qofkan amarka ilaahay qaatay abaalmarinta lagu maamuusay kii gaalkaana ciqaabkiisi waa la kulmaya waaladiina kuwa socow socdeen sacyiyeen fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadka yaga burintooda iyo bushintooda kuwa u socdeen badaluu juhdahum awooddoodiiyo ku dhiibay awooddoodi gashay inay aayaadka iyaga ka hor yimaadaan mucaajiziina xaala yihiin kuwa annaga nagu cajizi xukumaya oo isleh laydima qaban doono oo ilaahay waa ka fakan doontaan oo u malaynaya inay ilaahay cajizi gelin doonaan ulaa'ika kuwaas iyaga ah tilmaamaha xunxun leh mujrimiinta ah lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabu cadaab baa u ahaaday cadaabkaasoo min rijzin ka ahaaday rijzi buu ka ahaaday cadaabkaasoo aliimun xanuun badan rijzi waa maxay aswa lcadaab cadaabkan u xumaanta badan ayay leeyihiin ugu xanuunka badan suu lcadaab bay leeyihiin ulaaئika lahum cadaabu min rijzin aliim kaa ayay leeyihiin baa iyag abaalmarintooda iyagana was wataas dadkii labadii qoloba sidaas baa loo kala abaal marinaya wayara aladiina kuwii waxay ogaan doonaan wayaraa waxay ogaanayaan aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma yaraada sideedab u daado wayaraa way og yihiin aladiina kuwa uutul cilma cilmiga la siiyey maxay ka dhigan tahay ululcilmi kuwa cilmiga leh waa og yihiin oo kuwaas waa kuwee asxaabtii nebiga ka soo bilow calayhi salaatu wasalaam waman jaaa bacdahu min alculamaa'i alcaamiliin culimadii caamiliinta ahaydoo ka dambaysay ku dar ilaa weligeedba dadka yimaadoo wanaagsan waxay og yihiin alladii midka unsila la dejiyey oo la yaraada labadeeda mafcuulba sii alladii midka unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaada min rabbika rabbigaa xaggaada lagaaga soo dejiyey huwa kaasi alxaqa inuu yahay alladii unsila ilayka iyo alxaqda dambe huwadana damiiru fasl kan lagugu soo dejiyo xag rabbi lagaaga keenay inuu xaq yahay ayay ogyihiin alladii laa ya'tihi lbaailu baail uusan imaanaynin alladii unsila ilayka min rabbika huwa alxaq wayahdii inuu hanuuninayay ogyihiin ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiskaas siraadkiisa ee waddadiisa allaha alxamiidi ee almaxmuud ee la mahadiyo inuu hanuuninayo ciddii ku dhegta qur-aanka xaggaa rabbi laga soo dejiyey ilaahay waddadiis allaha awoodda lahoo casiiska ee qaalibka ah allaha alxamiid almaxmuud allaha la mahadiyo weeye fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalih allaha xaggii in laga keeno marka qur-aanku hadda xaggee lagu hanuuninayaa wuxuu lagu hanuuninayaa wayahdii ilaa siraadi alcasiiz alxamiid ummadda rabta inay badbaadaan labada daarood horumar gaaraan sharci iyo nidaam aan iska hor imaanayn cid kastana garsoor iyo cadaalad dhammaystiran ku dhan tahay doonaysa qur-aankaasi raacaya amaa ummaddii ka ilduufta oo moodo meelo kale in wax laga helayo ama cid kale qawaaniin kale inuu uga roon yahay qur-aanka iyo xukunka ilaahay uga roonaan doono waa khaldan yihiin waa dhumeen waa dayoobeen dadkaas u fiirso adoo doonaya inaad badbaadid oo nabad heshid oo horumar gaadhid oo daartahan sharaf heshid oo daarta aakhiro karaamo iyo janno heshid oo wixii aad ku heli lahayd ilaahay ku siiyey haddaad raaci weydo ama aada diiddo ama ka ilduufto dagardarrada adigaa leh wayahdii qur-aanku waa hanuuninayaa waxay ogyihiin kuwaasi qur-aanku inuu hanuuninayo ilaa siraadi alcasiiz kuwa cilmigale maxay ogyihiin alladii unsila ilayka min rabbika huwa alxaq horta inuu yahay dadka ahlucilmigaa saas ogyihiin waxay kaloo ogyihiin wayahdii ilaa siraadi alcasiizi alxamid in xaqan iyo qur-aankaani dadka ku hanuuninayo allaha casiiska ee xamiidka waddadiis wixii kala waddo kale kula aadaya waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobe waa kaafiriintii iyo mushrikiintii iyo kuwii baciga diida diidanaa iyagii baa isla hadlaya hal nadulukuma idin tusinaa calaa rajulin nin war nin ma idin tusinaa waa yaabannahay ninkaasoo yunabiukum idinka warama ninkaasoo yunabiukum idiin warramaya muxuu idiin sheegayaa yuxadiukum biacjabi acaajiib cajabyaal midda ugu cajabta badan nin idiin sheegaya warma idin tusnaa nebi maxamed buu u jeedaan ogow calayhi salaatu wasalaam nin ma idin tusinaa yunabiukum idiin warramaya muxuu idiin sheegi idaa musiqtum markii la ydin jarjaro markaa baali noqotaan qubuuraha ku dhammaataan xubnihiinnu dhammaadaan ciiddu idinkala kaxayso eber aad noqotaan kulla mumazaqin jarjarid iyo baabi'id dhammaanteed markii laydin baabi'iyo o laydin googooyo nin idiin sheegaya markaasaa noqotaan innakum idinku la fii khalqin jadiidin abuur cusub in laydinku soo saarayo ninkaasaa la hayaaya ninkaa ma idin tusnaa hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin ninkaasoo yunabiukum idiin warramaya muxuu idiin warramay idaa muziqtum kulla mumazaq mumazaq masarkii miimiga miyah kulla mumazaqin baabi'in iyo jarjarid dhammaanteed markii laydin baabi'iyo nin idiin sheegaya innakum idinku la fii khalqin jadiid abuur cusub inaad dhexdiisa ahaanaysaan oo laysku kiinsoo uruurinayo waa inkiraad meesha ay ka gaareen waa isla yaaban yihiin jees jees waa uga jeedaan ninka ay sheegayaan nebi maxamed bay u wadaan calayhi salaatu wasalaam waa yaabannahay bay leeyihiin waa qisatun qariibatun naadiratun qiso naadira oo qariiba ama kaab leh weeyaan ninka leh qof baaba-ay baa la soo celinayaa inoo warramaya mustaxiil oo kale ayuu ka soo qaaday markaaseba dee nebiga magaciisii waawa waxay dhaheen calaa rajulin bay iska dheh magaciisaoo nebiga caan ah bay macnahan wax nakiraha kale inta ka soo qaadeen magacii ugu caansanaa nebiga oo ay ku yaqaaneen bay waxay ka cabireen calaa rajulin way sii wateenoo waxay dhaheen aftaraa ninkaasi ma iftiroodo calallaahi ilaahay dushiisa kadiban been am bihi mise isaga waxaa ku sugan jinnatun junuun iyo waali war ninku ma waalan yahay mise ilaahay buu been ka sheeganaya mise ilaahay buu been ku dul sheeganaya waay hafrid waxa la yidhahdo ilaahay mayuu hafraya wuxuusan dhihin mayuu leeyahay ilaahay baa yidhi mise ninku waa waalan yahoo maba dhammaystirnaba oo wuxuu ku hadlayaba maba garanayo markaasaa ilaahay radiye wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf idraab baa la yidhahdaa laysa alamru kamaa yazcumuun say sheeganayaan arinku maaha beenta iyo leeyihiin ma been buu ilaahay ka sheeganaya iyo waalida iyo waxaasoo dhan waxba kama jiraane bale alladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhirati aakhiro aan rumaynaynin ee aan ogolayn fi lcadaabi cadaab dhexdiis bay ahaadeen iyo wadalaali baadinimo albaciidi fog qofku dhumitaan fog hadduu dhumo weligii soo weecan maayo waa wareersan yihiin wey kuwa iyaga ah xamaaqadii xamaqnimadii ayay ku fogaadeen afalam yarow ma waysan arag oo u jeedin ilaa maa bayna ilaa maa bayna aydiihim hortooda waxa ahaaday iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday oo min asamaa'i cir iyo wal ardi dhul ah cir iyo dhul ku bayaansan war ma waysan u jeedin waaba arkaane waxa ka horeeya insaanku ilaahay waxdaaniyadiisa diidaaya meel allaale meesha u fiiriyo cir iyo dhul baa u muuqanaya hadda innagaba meel kasta fiiri halkaas horay iyo gadaal iyo midig iyo bidix cir iyo dhul baa kuu muuqan yaa keenay yaa abuuray yaa sameeyey allah ilaahay hortaama waysan u jeedin waxaas allaha abuuray ee sidaasa waa awoodaa dadkan intay dhinteen ka bacdi inuu soo celiyo in nasha waa loo hanjabayaa marka ilahay wuxuu yidhi haddaan doonno naqsif waan goyn lahayn goyneen bihim iyaga al arda dhulkaanu la goyn lahayn sidii qaaruun dhulka loola jaray ilaa maanta usii gelgelaya oo amase nusqid ridneen waa ridi lahayn calayhim dushooda kisafan qidcooyin baan min asamaa'i xagga cirka kaga soo daadin lahay sidii qoladii asxaabul ayka lagu sameeyey oo kale xaggee u cararayaan marka dhulka cid lala gooya meel u dhaqaaqda ma taqaan cir kor laga soo baabi'iyeyna meele iyana u cararaan ma yaqaanaan sababtoo ah waa maxay meel allaale meeshay aadaan ayna maa kaanu meeshay u dhaqaaqaanba fa ardii wasamaa'i cirkayga iyo dhulkaygaa muxiidatun bihim koobaabtay ma waysan u jeedin aayadda hore ugu noqo ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum min asamaa'i walard dhankay aadaanba waa cirkayga iyo dhulkaygii bay ka dhigantay haddaan marka cirka hadda laga soo duqeeyo qidacyo iyo gaballo looga soo rido ama dhulka lala jaro meel allaale meesha u dhaqaaqaan waa ilaahay ciidankiisa waxa jooga waa cirkiisa iyo dhulkiisa war ma waysan taa u jeedin ma yagaa le cirkaan iyo dhulkaan soo ilaahay male ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala anaa awooddaa iska leh haddaan doono dhulkaan la goynaya haddaan doono cirkaan gaballo qidcooyinka ka soo ridaya inna fii daalika kaa dhexdiisana la aayatan baa ku sugan aayad iyo cibro iyo dalaalo likulli cabdin bay laakiin ugu sugantaha addoon dhammaantiis addoonkaasoo muniibin noqonahaya likulli cabdin taa'ibin kaasoo rajaacin noqosho badan ilallaahi ilahay inti kaa u noqosho badan kaasoo muta'ammil fii maa yaraa waxyaalaha u muuqmuuqanaya ta'amulaya waxaa la rabaa inaad iska socone aad dareen qaado oo aad tafakurto oo koonkan aad cibro weyn ka qaadato ibnu kaiirku wuxuu yidhi allaha awooday abuurka cirarkan sidaa u ballaaran masaana nooga sarreeya dhulalkan saan u hooseeya sidaasna u dheer sidaasna hoos haddii loo qadana iska dheer ballac iyo cardi iyo duul sidaa u wada dheer allahaasi waa mid awooda jirarkan iyo ajsaamtan inuu soo celiyo lafihii in la keeno sidaas in khalqigi lagu soo celiyo waana la soo celinaya rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiic alcaliim darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab